أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga al andalus dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose diyaarad uu la socday taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa ku burburtay waqooyiga dalka etoobiya in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed gadaal ay ka riixayaan maamulada riddada galmudug iyo kooxda riddada ee soomaaliya ayaa ka dhacay deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya ugaaska guud ee beesha gaaljaceyl ayaa ku guulaystay inuu heshiisiyo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaas oo hurgubsoo kala dhex gashay maamulka shahdala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa si kulal uga hadlay eedaymo uga timid kooxda riddada soomaaliya dab xooggan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay isbitaal ku yaala dalka indiya intaasi waxay ahayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subaxnimo iminkana ku soo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose warbixinta warkaas waxaa inoo haya walaalka cabdulqani maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ay kaga sugan yihiin deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo safah ku qaadeen saldhigyada iyo fariisiimaha murtadiinta ee xaafadaha buuntobilen iyo buulabacad ee magaalada marka waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adah looga maqlay xaafadaha magaalada marka iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta ayaa bilihii u dambeeyey si kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay duulaanka shareeca la diriirka ah mahadsanid cabdulqani dhanka kale qarax ay mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada baardheer ee gedo ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka deganaa sarkaal ka tirsanaa maamulka riddada ee baardheere ee lagu magacaabo sanweyne isaga iyo mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi diyaarad uu la socday taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa ku burburtay waqooyiga dalka etoobiya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hay wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya inay burburtay mid ka mid ahaa diyaaradaha ay isticmaalaan ciidamada milatariga waddankaas ee dagaalka adag kula jira jabahadaha mucaaradka ahaa diyaarad nuuceedu yahay helikobtar ayaa ku dhacday madaarka caalamiga ah ee bilaa ziliki kaas oo ku yaal magaalada bahridaar oo ah caasimadda ismaamulka amhara ah saraakiisha ammaanka ayaa diiday inay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaanna khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay shilkan dhowr diyaaradood oo ku wajahnaa magaalada bahridaar ayaa hawada lagu celiyey waxaana loo diiday inay ku degaan madaarka ah warar ay warbaahinta mucaaradka maxaradu si aadi ah isugula dhexmareen ayaa sheegayaa in diyaaradda burburtay uu la socday jenaraal birhaanu juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka etoobiya juula ayaa la sheegay inuu ka badbaaday shilka diyaaradeed balse ilaa iyo hadda ma jirto ciise rasmi ah oo xaqiijisay inuu diyaaradda la socday iyo in kale sidoo kale jabhadda faano wax laga weydiiyey diyaaradda ku burburtay garoonka magaalada bahridaara ayaa ka gaabsatay inay waxwar ah ka soo saarto ismaamulka maxaarada xaalada hubanti la-aan ah ayaa ka jirta deegaano dhowr ah oo si aadaha ay ugu loolamayaan maleeshiyaadka mucaaradka iyo ciidamada nidaamka abiy axmed mahadsanid marwaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed gadaal ay ka riixayaan maamulka riddada iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan bartamaha soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya walaalka nuur cali warsame abuusheyba ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen halka tiro intaa la egna ay ku dhaawacmeen kadib dagaal shalay aroortii ka dhacay deegaan lagu magacaabo xanan dudunle oo bariga uga beegan magaalada dhuusamareeb ha yeeshee soo xiga dhanka degmada xiindheere wararka ka imaanaya deegaankii dirirtu ka dhacday ayaa sheegaya in dagaalka uu dhexeeyo laba maleeshiya beelood oo isku haysta dhuldaaqsimeed sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay ayaa ah dhinacyadii dagaalamay iyadoo sidoo kalena barakac laga dareemayo deegaankii lagu dagaalamay waxaa la tilmaamayaa dagaalka inuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka deegaanka kuwaasoo u badan xoololey wararku waxay sheegayaan in dagaalka uu gadaal ka soo riixayo maamulka ishaare dirarka galmudug taasoo ay ku doonayaan degnaanshalaan ka dhacda deegaanada lagu dagaalamay dhowaan ayay ahayd markii ugu yaraan afar qof oo xoolodhaqato ah aanooyin qabiil loogu dilay deegaankan taasoo loo malaynayo inay xiriir la leedahay dagaalka shalay ka dhacay halkaasi in dhawaala ahba deegaanka lagu dagaalamay waxaa ka jirta xiisad colaadeed taasoo dadka deegaanku ay soo tabinayeen waxaa haatan degan jawiga goobihii shalay lagu dagaalamay balse waxaa dusha iska eeganaya maleeshiyaadkii diriirtu dhex martay taasoo suurtagal ka dhigi karta in mar kale uu dagaal dhaco mahadsanid abuusheyba ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa ku guulaystay in uu heshiisiyo laba jufo oo ka tirsan beeshiisa kuwaas oo hurguf ay soo kala dhex gashay warbixinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxamed munaasabadani ayaa gabagabo ahayd gogol uu ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdullah iyo ugaas maxamed oo u dhigay jifooyinka barsane iyo caloofi oo ka wada tirsan beerweynta gaaljecel ee degta wilaayaadkii islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan ugaaska ayaa gogoshaani dhigay degmada buqa qable waxaana halkaasi ka dhacay kulan islaaxin ah oo qaatay muddo toban maalmood oo xiriir ah waxaana ugu dambeyn ugaaska beesha gaaljecel ku guulaystay inuu xalliyo colaadii ka dhex jirtay labada jifo iyo dhibaatooyinkii ay horay isugu geysteen waxaana munaasabadda gabagabada kulankaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayaadkii islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyey bayaan ay soo saareen labada jufo ee heshiiyey ee barsane iyo caloofi ujeeddo heshiis la kala dhex dhigay kadib gogol islaaxin iyo dowro sharci ah isugu jirtay oo uu dhigay ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi oo qaadatay muddo dhan toban maalmood oo loo dhigay labada jufi ee walaalaha ah farsane iyo caloofi ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaan adkaynaynaa heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad kun afar boqol afartii shan hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana lisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka ee labada jifo iyagoona sheegay inay heshiiyeen kagana mahad celiyey ugaaska beesha gaaljecel oo gogasha nabadeed u fidiyey gooshaan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlayay khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydhaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahaynay isdagaalan shaydhaan uu dhexdooda ka teliyey isla markaa waxa ka dhacay inay raalli ka wada ahaynba ii ka dhanba odayaalkoodiina lasugu keenay maalmahan ka socotay shirkan tobanka maalmood inta ka shaqaysay oo hadda aan ogaaskii u horreeyey aan ka sheegay ayaa horta mahad iska leh waxaan ku salaamayaa ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed khayr adduunye khayr aakhiro dhammaanayn allah siiyo waa naga shaqeey waana ku walaalownay maadaama aan nahay beesha reer barsane iyo beesha reer caloofi waan ku walaalownay waa ku mahadsan yahay khayr allah siiya siina u yeelo siina u yeelo faldhigii abkaa mas-uulo ogaasow sanasoor siina u yeelo waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona kula dardaarmay labada jifo inay dhaqan geliyaan heshiiskii ay gaareen iyo bayaanka ay sida wadajirka ah usoo saareen gabagabada shirkii islaaxinta ahaa ee labada beel ee walaalaha ah ee barsane iyo reer caloofi ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ilaah igana soo gaarsiiyaan u mahadcelin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa aad maqlayseen ee bayaanka ahaa in nuqolkii rasmiga dukumentiga aan ku heshiinay ee saxiixeena uu ku wada yeelo ayaa ka soo baxay marka inteena meesha fadhiisa qulubteena way furan tahay inta kale allah noo furan dhihi karna insha allahu tacaala waxaan leeyahay intii dhib loo geystay ee walaalo waxaad cafiyey iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u booga dhigo afraad waxaa jirtay si khaas ay si caam ah u sheeganayay cafintii iyo wanaaggii ay sameeyeenna waa kaga mahadcelinayna allah wuxuu leeyahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa ajirkooda agtiisa ha u weynay insha allahu tacaala markii shirki laisugu imaanayey qof walba shucuurta iyo waxa ka jira wuu dareemayay markuu shirka noo furmay maalmo kadib ilaa yowmina hadana barwaaqada iyo wanaagga aan ku jirin qof walba wuu dareemi karaa ilaah noo sii taam yeelo ugu dambeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan isagoona kaga mahadceliyey gogasha ugaaska beesha gaaljecel u fidiyey labada jufo ee barsane iyo caloofi xafladan ikhtitaamka waa mu'tamarka sulxiga ah oo labada beelood oo walaalaha oo wada dhashay lagu heshiisiinayey curadka beesha gaaljecel reer barsane waa qoyska magaca dheer oo ka soo jeedo ashahiid biidni illaah sheekh xasan barsane iyo walaalahood beesha caluufi oo ku wada abtirsada beelweynta gaaljecel ansaarta ah ikhtitaamka xafladdaas dowrka aan ku leeyahay wuxuu noqon doonaa mahadcelin guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshaan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baatinkeeda bay iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allah kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahadcelinaynaa wax loo baahnaa oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa iskuday fiican oo aad gaartay gogashaani nabadeed ee ugaaska beesha gaaljecel uu u fidiyey jifooyinka walaalaha ah ee barsane iyo caloofi ayaa ah tallaabo aan horay loo arag oo uu abaalkeeda furay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed maamulka ashahaadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa si kulul uga hadlay eedeymo uga timid kooxda riddada soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee gaalada ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya maamul goboleedka gaalaraac ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedan kulul u jeediyey kooxda riddada soomaaliya wuxuuna xildhibaan ka tirsan somalilan si adag ooga hadlay eedeen uu wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada uu u jeediyey maamulka somalilan ciidaas oo ahayd in safiire ka socday dalal shisheeye ay kormeer ka ahayeen doorashada somalilan barkad baatuun oo ka mid ah xildhibaanada somalilan ayaa ugu baaqay xasan sheekh inuu xilka uu ka qaado mursad fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda maadaama uu ku xadgudbay maamulka somalilan xasan sheekh waxaan leeyahay haddaad afar iyo labaatan saacadood xilka kaga qaadi weydo fiqi waxaad qayb ka tahay dagaalada lagula jiro deganaanshaha doorashada dadnimada iyo dalka jamhuuriyadda somalilan su-aasha la isweydiinayaa ee dadkuna la yaabban yihiin waxaa weeyaan war nimaanun ehel ahayn oo diin iyo deegaan iyo dadnimo ayna naga dhaxayn oo dalalka dibadda ka yimid oo gaala oo soo majeertay dadaalka doorasho dalkayga ka dhacay oo noogu hambeliyeeyey oo qiray inay mucjiso tahay kaanu isku afka iyo deegaanka iyo dalka ahayna soomaalinimadu naga dhaxaysay inuu annagana na soo hambeliyeyn waayo kii gaalka ahaa ee na hambeliyeeyena uu qabsado waxay ina tusaysaa damiirka iyo dawladnimada soomaaliya ka talisaa nooca ay tahay ayay daliilu tahay maamulada gaala raacyada ah iyo koox jirdada ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay inay warbaahinta iska eedeeyaan iskana kala gudbiyaan eedeymo iyo fariimo adag mahadsanid casaam dab xoogan oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay isbitaal ku yaala dalka indiya faahfaahinta warkan mar kale waxaa inoo haya nuur cali warsame abuusheyba wararka naga soo gaaraya dalka hindiya ayaa sheegaya in dab xoogan uu ka kacay isbitaal ku yaala waddankaasi kaasoo tiro caruurah ay ku dhinteen halkaa kuwo kalena la badbaadiyey maamulka isbitaalka dabka uu ka kacay ayaa sheegay in dab xoogan uu ka kacay qaybta dhallaanka ee isbitaalka hindiya uu sababay dhimashada tobanaan caruur ah oo dhowaan dhashay iyadoo lix iyo toban kalena lasoo badbaadiyey kadib markii uu dabka si gaara u qabsaday mishiinka oksijiinta oo ciladaysan iyo dayacaad baahsan oo dhanka shaqaalaha lagala kulmay shilkan ayaa ka dhacay abbaare tobankii iyo barkii shalay kuliyadda caafimaadka ee mahraani taasoo afar boqol iyo konton kilomitir koonfur ka xigta caasimadda waddanka hindiya ee new delhi dhallaanka cusub ee dabka laga badbaadiyey oo maalmo yar jiray ayaa la isku dhinac dhigay sariir ku taal meel kale oo isbitaalka ka tirsan iyadoo shaqaalaha caafimaadku carruurtaasi ay ku xireen faloobooyin xididada dhiigga ah toddoba meed oo ka mid ah carruurtii dhimatay ayaa la aqoonsaday halka saddex kalena la garan la'yahay taliyaha booliiska magaalada dabka uu ka kacay ayaa sheegay in lix iyo tobanka la badbaadiyey ay heleen daryeel caafimaad oo taam ah dabka ayaa waxay u badan tahay inuu ka dhashay qalab oksijiin oo dab qabsaday mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaalkaasi ayaa sheegay in baaritaanka badbaadada isbitaalka la sameeyey bishii febraayo kadibna la sameeyey tababar dab dhimis ah saddex bilood kadib baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay dabkan ayaa la samayn doonaa ayuu raaciyey haddii la ogaado dayacaad kasta tallaabo adag ayaa laga qaadi doonaa kuwa mas-uulka ka ah mana jirto xil la cafin doono ra-iisul wasaaraha dalka hindiya gaalka lagu magacaabo narendra modi ayaa ku tilmaamay dhimashada inay tahay wadno xanuun qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee twitterka warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andulus walaalaha muslimiinta saaka waa naga inta intaan kaa kulmayno war ka la mid ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu